bismi illaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ama bacd maanta haddii an la yidhaahdo imtixaanaheennii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyar baan ka leexan doonaa haddii an la yidhaahdo oo arrintan hadda jirtay ee caalamka dhan camimtay iyo cudurkan koronaha yaan rabay inaan kelimaad ka idhaahdo cudurkaani waa cudur faafa oo dadka dhan ay wada fahmeen cudurada faafa ee sida degdegta wax u laaya waxaa loo yaqaanaa awbi ah ama cudurkaasi waa wabaa waa mid caam ah oo wax camima haddana dhimashadiisu ay badan tahay deg degna ay tahay taacunku waa uu ka duwan yahay sida ahlucilmiga ay u badan yihiin waa finan ka soo baxa qofka weliba meelaha maaragtay laablaabma yaa lagu yaqaanaa isaga taacunka yani xoogaa waa barar yani yaryar oo kuuskuusan oo qofka ka soo baxa taacuunku sidaasoo kale u faafaa aadna waa loogu dhintaa sidaa darteed taacuunku wabaa waa lagu sheegaa waa u noqdaa sababtoo ah tacriifkaasi waa uu ku rumoobayaa laakiin wabaa kastaahi taacuun maaha sida hadda koronahan oo kale taacuun maaha shaki kuma jiro sababtoo ah xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu maaragtay sheegayey in magaaladan madiino malaa'igtu ay ilaaliso oo dajaal iyo taacuunba aanay soo gelin taacuunku marka magaalada madiina sooma galo laakiin wabaaga kale cudurada kale ee faafa ee dhaqsa waxu laaya magaaladan way soo galaan waa uun musiibo waa musiibo caalamkii oo dhan camimtay weliba dhibku maaragtay hadda kolley dhinaca muslimiinta aanu aada ugu badnayn oo duulal kale uu ku badan yahay allana waxaan weydiisanaynaa inuu dhibkan iyo cudurkan naga qaado oo uu nooga naxariisto oo uu dembigeenna uu dhaafo kolley musiibooyinka caamka ah ee dhaca waa wax ay dadku kasbadaan uun wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa yacfuu can kathiiri alla uu leeyahay wixii musiibo ah ee idinku dhaca ama musiibadaasi ha noqoto wax xagga adduunyada ah ama wax xagga diinka ah ha noqoto waa waxaad kasbateen uun wax fara badanna alla waa idinka cafiyaa oo laydinma qabto laakiin ayaddaas waxaa lagu caddeeyey musiibadii dhacdaa in ay tahay waxaan kasbana anagu haddaan bani aadam ana aayad kale alla wuxuu yidhi suurat ruum dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas fasaadkiyaa ka soo muuqday waa shar iyo dhib cuduradu ay soo gelayaan fasaadkaas wuxuu ka soo muuqday dhulkii oo dhan ile bari baxri haddii la yihahdo waa dhulkii oo dhan moogta sababtu marka maxay tahay waa bimaa kasabat aydi nnaas waa wixii dadku ay kasbadeen waa dembiyadii la galay alla wuxuu leey liyudiiqahum bacda aladii camiluu si alla uu dhadhan siiyo wixii ay sameeyeen cuquubadiisii qaar ka mid a cuquubadii oo dhan maaha waa cuquubadii qaar ka mid a wixii ay sameeyeen yaa qaar lagu ciqaabaa lacallahum yarjicuuna waxay mudan yihiin ooay u dhow yihiin inay soo noqdaan oo ay toobad keenaan oo kii gaalaha gaalnimada ka soo noqdo kii caasiyaha caasnimadii uu ka soo noqdo waa inaan qadarkii alla aan rumaynaa wax aan hore loo qorin caalamkan kama dhacaan alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah alla wuxuu yidhi qofna wax dhibihii kuma dhacaan ilaa idanka alle inay ku dhacaan moogiye iyo wax alla uu hore u qoray oo uu xukumay qofkii alla rumeeya alla qalbigiisa waa u hanuuniyaa oo amarkii alle iyuu u hoggaansamaa qofkaasi amarkii alle iyuu ogolaadaa xukunka allana raalli buu ku noqdaa markaasaa alla wuxuu ku hanuuniyaa hadalladii iyo afcaashii iyo xaaladihii wanaagsanaayaa alla uu qofka ku hanuuniyaa sababtoo ah hanuunka asalkiisu waa qalbiga xubnihiina qalbigii bay raacsan yihiin allana wax walba wuu cilmi leeyahay wax ka qarsoon alla ma jiraan marka qofku kolley markii uun loo qoray buu dhimanayaa laakiin waxaa muhima inuu ku dhinto qofku iimaankii iyo islaamkii iyo sunnadii isagoo ku taagan waa taa waa in lagu dadaalaa qofkii aan alle maaragtay ateecsanayn dhibaatadan ka hor ha toobad keeno allaha ateeco si haddii maaragtay dhimasho loogu qoray uu u noqdo qof isagoo taa'ib ah oo alla u soo noqday dhinta si uu u noqdo ee qadarkii oo la rumeeyaa qadarkii alle qadarkii alle oo la rumeeyo qofka muslimkaa qalbigiisa waa ay xoojisaa sidaa darteed waxaad la yaabaysaa saxaabadii sida ay qadarka u rumaysnaayeen nin maaragtay reer muraad ah oo qabiilkii muraad la dhihi jiray ka tirsanaya cali bin abi taalib u yimid cali waa dukanaya marka markaasuu wuxuu raniyo is ilaali sababtoo ah dad qabiilkayga ama ciddayda ah yaa doonaya inay ku dilaan markaasuu cali wuxuu yidhi qof walba laba malag baa la socota oo ilaalinaya wixii aan loo qorin ka ilaalinaya haddii laakiin wixii loo qoray ay ku yimaadaan waa isu daayaan qofkii iyo wixii loo qoray waxba kama celiyaan wuxuu yidhi wa ina alajala junnatun xasiina waa gaashaan adag oo dhufays oo kale ah ajalku yani qofka wakhtigii loo qoray oo uu ku dhimanayey waa noocaas oo kale waa gaashaan adag waxaan marka aan hore lagugu qorin kugu dhici maayaan geeriduna wakhti aan hore loo qorin kasoo degdegi mayso kasoo hormari mayso alle addoommadiisa wuxuu ku cabsiiyey haddii caasiyaan inuu ka aarsanayo sida ummado ka horreeyeyba uu alla uga aarsaday markay caasiyaan alla wuxuu yidhi wadakirhum biayaami illaah ciqaabihii alle ee maalmaha qaar dhacay iyo qolooyin qabsaday xasuusi yaa la leeyahay waa maaragtay maalmo uu alla ka aarsaday dad caasiye ummadihii ka mid ah ku cabsi baa laleeyahay taa ugana dig oo uga dig in ay ku dhacaan iyaga wixii dadkii ka horreeyay ku dhacay sidaasoo kale yaa ibnu zayd uu ku fasiray aayadda ahli cilmiga qaarkood waxay leeyihiin cudurkan hadda faafay cibrooyin baa ku sugan cibrooyinka ku suganna waxaa ka mid a ee caddayn la caddaynayo qofka bani aadamka ahi inuu taag daran yahay dowladuhuna si kastay xoog u leeyihiin aanay maaragtay qadarka alla ka fakan karin waxaa kaloo cibro ah oo ku jirta in maaragtay ajashii qofka iyo wakhtiga alla uu geelada u qoray aanu cudur soo dhoweyneynin fogeyneyninna iyadoo cuduradaas faafaa ay kumanaan dilayaan mararka qaarkoodna malaayiin yaa haddana maaragtay malaayiin kale oo fara badani ay hartaa sababtuna waa maxay de wakhtigoodii baan gelin cibrooyinka waxaa ka mid ah dee maaragtay cudurro faafoo aada u maaragtay dadkii ugu baabi-een yaa horay u dhacay waana dadkiina maaragtay wixii alla uu u qoray inay ku cibro qaataan way ku cibro qaateen waana toobad keeneen allana waa uu ka qaaday oo marka qaarkood waxaa la sheegaa kumanaan kun inay hal maalin dhiman jireen taacun jaarif la dhihi jiray oo sidii la sheegay basro ka dhacay ibnu jawsi wuxuu werinayaa in maalinka koowaad toddobaatan kun oo qof ay ku dhimatay maalinka koowaad keliya maalinka labaadna ko iyo toddobaatan maalinka saddexaadna maaragtay saddex iyo toddobaatan kun marka cudurkani hadda qadarka alla unbuu soo gelaya kamana baxsana waxaa loo baahanya marka in asbaabtii sharciga ahayd ee la isaga ilaalinayey aan la nimaado oo aan iska ilaalinno welwelka aadka u faraha badan ee dadka qaarkood galay sababtoo ah qofka wakhti unbaa loo qoray oo aanu dhaafaynin ilaa qofku ajashiisa uu dhammaysto dhiman maayo si kastoo marka caalamkan cudurada faafaa uga buuxsamaan ku dhiman maayo ilaa qof loo qoray ma ogi waxaa muhiim ah inaan ogaano in cuduradan oo kale ay ku tusinayaan qudrada alleh ee waasica ahayd wax walbana alla uu cilmi ku koobay litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir marka alla weynidiisa uu ka hadlaayey litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir si aad u ogaataan in alla wax walba u awoodo wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma allana uu wax walba uu cilmi ku koobay marka wixii alla uu hore u qoray waa inaad sidaas oo kale aad u fiirisaa mana banaana inuu qosol iyo jees jees iyo wax noocaas oo kale qofku ku qaabilo oo dad fara badan ba waxaad arkaysaa isu dirdiraya waxyaaba maaragtay maadaysiya oo ay uga hadlaayaan cudurkii marka qaarkood qofka muslimka ah waxaa dhici karta wax uu dhibsanaayo oo loo qoray in naxariistu ay ugu jirto haddii marka cudurkan allow qofkii uga dhigo mid uu alla ugu soo noqdo oo sabab ugu noqdo inuu toobad keeno oo wixii carada alle keenaayey uu ka joogsado dee cudurkaasi qofkaa naxariis buu u yahay waxaana annaga maaragtay nala faray inaan alla weydiisanno caafimaad xagga diinta iyo xagga adduunyadaba oo ducooyinka maaragtay aan akhrisanno waxaa ka mid a oo maalin kasta aan akhrisanno oo adciyatu alyowm walleyla ku jira allaahuma inii asaluka alcaafiyata fi dunya walaakhira allahuma ini asaluka alcafwa walcaafiyata fii diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahuma astur cawraati wa amin rawcaati allahuma axfadnii min bayni yadaya wamin khalfi wacan yamiini wacan shimaali wa min fowqi waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxti ducooyinka noocaas oo kalea marka caafimaad baad alla weydiisanaysaa inuu wax alla wixii dhiba uu kaa ilaaliyo marka waxaan ku cibro qaadanaynaa weynida alle ee caalamkii oo dhan uu u khuduucay waxaana caalamkii oo dhan marka saas ka dhigay waa uun wax yaro alla uu soo diro aan la arkaynin qudrada alle waxyaabaha qadarka alla weynidiisa qadarka alla weynidiisa iyo in alla amarka asagu uu leeyahay waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid a waxaan isbedelay aan u jeedno hadda kam intee qorsho oo dad u degsanaa oo joogsaday kam intee ballan badanaa inta ballan ee baaqday inta magaalooyin la xiray lagama lamana geli karo lamana geli karo lagamana bixi karo la yidhi kam intee waxbarasho joogsatay kam intee ganacsi joogsaday kam intee isu socodki uu joogsaday wax la xisaabi kara maaha wax lagu fekeraayay dhowr bilood ka hor ma ahan oo dadka maskaxdooda kusoo dhacaysay in xaaladdu ay sidaa noqonayso alla wuxuu yiri wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah idinku wax ma doontaan in alla uu doono moogi mashiicada allah wax walba ka horreysa marka in la isticmaalo ma aha koronihii waan ka adkaanay waan jebinay iyo wax noocaas oo kale alfaadda noocaas oo kale ah muslimku ma isticmaalo oo qadarka alle adigu maaragtay waxaad kula mucaamaloonaysaa uun wixii asbaab ahaa ee lagu jideeyey laakiin taas oo kale dad ku hadasho waxaa dhici karta in alla kugu sallido maradki iyo jiradii dad baa intii ay maaragtay dhibaata ku qabsatay baddi oo markii hore adde gaalo ahaa ooy alla u khuduuceen ooy alla baryeen oo dhibkii laga badbaadiyey oo inay ku maashoodaan biyihii laga badbaadiyey yaa markay dhulka yimaadeen yay maaragtay kibriin markay dhulka yimaadeen yay kibreen oo kadsoomeen markaasaa alla yidhi afa amintum an yaksifa bikum jaanib albari aw yursila calaykum xaasiba huma laa tajiduu lakum wakiila am amintum an yuciidakum fiihi taaratan ukhraa fayursila calaykum qaasifan min alriixi fayuqriqakum fayuqriqakum bimaa kafartum huma laa tajiduu lakum calayna bihi tabiica maqafla idinku dhacday oo cadaabkii allaad iska halmaanteen markaasaad waxaad ka aamin noqoteen in alle dhulka idinla jaro ama uu idinku soo diro dhagax xagga cirka lainkaga soo daadiyo oo idin disha kadibna aadan helinina mid idin ilaaliyo cadaabka alle idinka ilaaliya mise waxaad ka aamin noqoteen rabbigiin baad ka aamin noqoteen idinkoo ku gaaloobay waxaad ka aamin noqoteen inuu baddi idinku celiyo mar kale oo marka uu idinku soo diro dabayl xoog badan oo wax jejebisa oo markaa aada baddi ku halaagsantaan oo biyihii idin liqaan kadibna aadan helinina wax maaragtay annaga soo raacda sababtoo alla idinma dulminin dadka wax muraaqabeeya ama la socda caalamkan waxay dareensan yihiin in labadii kun iyo sagaalkii yaan qiyaasayaa caalamkan ay soo martay dhib weyn oo xagga dhaqaalaha ah oo baaba dhaqaaloo weyn baa caalamkan soo maray markaasaa reer galbeedkii waxay qireen in dhaqaalaha islaamku uu maaragtay ka badbaadin karo dhibkaas haddii la dabaqi lahaa caalamku uu ka badbaadi lahaa tan hadda aan u jeednana dhibkanina hadda aan u jeednana caalamku wuxuu u caddeeyey waxa islaamka ku jira oo ah wax maaragtay dhibkii lagaga hortago hadduu dhacana wax looga qabto oo waxaan korantiinka ay leeyihiin ama xajri sixiga carabiga lagu yidhaahdo iyo in maaragtay cudurkii uu faafo diinteennu waa ay ka hadashay oo rasuulku sal ll ly slam wuxuu yidhi idaa samictum bitaacuuni biardin falaa tadkhuluuhaa haddii aad taacuun meel ku maqashaan ha gelnina aw biadi kaliya cuduradii kalena waa la mid wa idaa waqaca biardin wa antum fiiha falaa takhrujuu minha haddii uu ku dhaco meelaad joogtaanna ha ka caranina sida idinkoo qadarka alle ka carari karo oo kale teeda kale haddii aad meesha ka cararto dad kale unbaad dhib u geysanaysaa waxbana ka faa'iidi maysid qadarka allena kama bixi kartid waxaana dhici karta qofkii wixii inay ku dhaceenba marka hana ka bixin meeshii aad ku jirto hadduu ku dhaco haddii maaragtay meel cudurku cudurkii faafayey uu ka jirana ha gelin oo ha tegin sidoo kale rasuulku sal slam wuxuu yidhi laa yuridanna mumridun calaa musixin qof xoolo xanuunsan wataahi yaanu ku soo aroorinin xoolihiisii xanuunsanaa qofkii xoola fayow haystay yaanu ceelkii maaragtay xoolihii xanuunsanaa u keenin oo kala soo qeybgelin meel gaar ha ku hayo marka xadiidkii laa cadwa walaa tiyarata uu rasuulku yirina iyo xadiidkan laa yuuridanna mumridun calaa musixinna isma diidana oo tala diidaayo waa maxay oo laa cadwa la leeyahay waa wixii jaahiliyad ay rumaysnaan jireenoo in waxani dabcigooda ay wax ku gudbiyaan iyadoo qadarka allo aanu meesha maarata wax shaqaa ku lahayn tan kalena oo laa yuuridanna mumridun calaa musixinna dee waa asbaabtii in la qaato oo dhinaca nabadgelyada lagu dadaalo ile nimankan jaahiliyada ahi sababku inuu asagu maaragtay saameynta keligiis leeyahay u haysteen oo maaragtay cudurka isqaadsiintiisii ay sideeda isaga imaanayso oo waxaan ay iska wataan iyagu laakiinse annagu waxaan aaminsanna haddaan muslim nahay asbaabtu saameynta lama kelin noqoto lama gaar noqoto ee waxaa jira shuruud iyo mawaanic oo qofkii waxaanay ku dhacaayeen yani qof maaragtay aqbalaya wixii inuu yahay maanicna aanu jirin oo hadda difaaci alloo kale iyo wax lamida allana sababkana asagaa abuura sababkii wixii ka dhalanayana alla asagaa abuura waxyigii iyo caqligii iyo tijaabadii la dareemaya intuba arrinkaa way kutusinaysaa marka saamaynta sababka uu leeyahay laakiin amarka alle uu macnaha sabab ku yahay oo waxay ku imaanayaan inaan sugnaahi macnaheedu ma aha in maaragtay sababka aan ictimaadno oo aan cuskanno asagii marka sababka inaad cuskatood alla ilowdo waa tawxiidkii oo shirki kaaga dhacay sababi ma jirto inaad tiraahdana oo sababnimadii aad wixii sabab ahaa aad ka qaadana waa caqli xumo sida culimmadu ay dhihi jireen sababka inaadan la imaanin oo aadan oo aad tiraahdo de anugu is ilaalin maayo taasi waa shareecadii oo la duray sida ahlucilmigu ay dhihi jireen marka dad fara badan cudurkan wuxuu ku dhaliyey inay allah soo xasuustaan oo iyagoo ku gaboodfali jiray salaadii ay salaaddii dukadaan oo weliba salaaddii fajirka ay ku jirto qofkii marka taas ka helaahay waa qof faa'iido weyn gaare sababto qofki isagoo haafila inuu dhintaa dhici karta haddiiba marka wax baraarujiyey uu qofkii u hela dhinacaas faa'iiduu ka qaatay sida marka horeba aan soo tilmaanay marka dembiyada dadku ay samaynayaan ee sabab muu noqdaan in musiibada ay dhacdo waanagii marat kusoo bilowna aayadii suurat ruum dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas macnaha noloshoodii yaa fasaad ku dhacay shar baa ku dhacday musiibaa ku dhacday noloshoodii baa naqsi uu galay musiibooyin baa kusoo degay xanuuno iyo cudurro faafaa ku yimid sida sheekh sicdi uu leeyahay iyo waxyaabo kale sababtuna waa maxay waa wixii ayagu ay hormarsadeen oo ahaa camaladii xuxumaa ee wax fasaadinayey aayad kale alla wuxuu yidhi yaa cibaadi fattaquun yani addoommadaydow iga baqa aniga oo waajibaadka aan idin saaray la imaada macaasidaydana ka fogaada si aad cadaabkayga uga badbaadaan iyo caradayda ee imaam tabari aayaddaa markuu fasirayey saasuu ku fasiray dadka qaarkood markii la yidhi war toobad keena waa fursee waxay yidhaahdeen caqli ma aha inaan alla ateecno marka dhibaato ay timaado markaan nicmo ku jirnana aan caasino sidaa darteed sideedana isaga soconaynaa soomaalida qaarkooda waxaa laga sheegi jiray qofku marka uu maarata macsidii ku weynaado dhinacu batay buu dhihi jiray dhinac baan u batay marka meelan kasoo noqdo ma joogule meelan kasoo noqdo ma joogule waxaasna wax saxa maaha qofka toobada waa laga aqbalaa intaba naftu ay ku jirto haddaanay naftu gaarin maarata dhuunta aanay soo gaarin ama qoraxdu aanay ka soo bixin galbeedka iyo meeshii u dhacaysay toobada waa la aqbalaa toobadana alla waa uu ku farxaa si aad ayuu allo toobada ugu farxaa marka qofku waa inuu toobad keenaa taasaa maslaxadiisay ku jirtaa maaha inuu yidhaahdo maaragtay waktigii dhib la-aanta allama aanan ateecin sena hadda wata ateecayna waa doqonnimo waxaasoo kale isleeyihin waxaasna wax saxa maaha maya mar walbaba waa furso fursadu yaanay ku dhaafin alla wuxuu yidhi falowlaa id jaaahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum wa zayana lahum ashaytaanu ma kaanuu yacmaluun haddii ummadahaas annaga beledeenna ay u timaado ay noqon lahaayeen kuwa annaga maaragtay noo khuduuca oo isu keen dulleeya laakiin taasi ma dhicin maxaa dhacay walaakin qasad quluubuhum alla u leeyahay qalbiyadoodii yaa engegay shaydaanno wuxuu u qurxiyey waxay samaynayeen oo macaasidii ah iyo shirkiga ay la imaanayeen waxyaabaha marka munaasabka waxaa ka mid ah in dadka luqadahaas ee waddamada gaalada yaqaanaa ay ku fekeraan inay u tarjamaan iyaga waxa shareecadeenna iyo diinteenna ku jira ee maaragtay ee tusinaya sida la ysaga ilaaliyo cuduradu intaanay dhicin iyo sida loo daweeyo marka ay dhacaan diinteenni ay jaahilka ka ahaayeen in loo faa'iideeyo yaa wanaagsan waxyaabaha muhimka waxaa ka mid ah in qofku uu iska ilaaliyo wakhtigiis inuu yani malaa yacni ku lumo maadaama zamankan hadda loo bato in guryihii la joogo wakhti fara badan baa la helayaa wakhtigaa marka yaanu kaa lumin waxaa munaasaba inaan iska ilaalino akhbaarta iyo wararka la sheeg sheegaayo inaan aada u raacraacno oo aan wakhti badan ku bixinno cumrigaada aakhiro waa lagu weydiin doonaa wixii aad ku bixisay waa inaad wax adduunyadaada ku anfacayana ku ku shaqaysato oo aad ku qabsato wax aakhiradaada anfacayana aada ku qabsato waxaa munaasab noo ah inaan alla ku mahadinno sunnadii inaan laasimno oo asbaabtii caafimaadka lagu heli lahaa aan maaragtay samayno sida xadiidka daataan kusoo marnay beledkii ay dhibaata ay ka jirto oo cudur faafaa uu ka jiro inaanan la gelin sidoo kale aan laga shaqaynin sidii cuduradu ay u faafi lahaayeen oo meel kale loogu rari lahayn waxaa musiibo ah dad maaragtay islaamkii sheeganaya oo markii dhibaatadii ku dhacday u kala ordaaya qubuurihii oo u haysta in maaragtay musiibadii iyo cudurkii faafayey ay ka zuulin karaan wax jirana maaha taasi waxaad arkaysaa qubuurihii oo hadda maaragtay tacqiim lagu sameynaayo oo la buufinaayo si maaragtay aan cudur looga qaadin hadday marka iyagu wax tari karaan tacqiim loo intaasaa nagu filan wabilahi towfiiq